maalintii shalay waxaa deegaanka carbiska ee duleedka magaalada muqdisho ka dhacay shil gaari oo ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan toban ruux shilkan ayaa waxaa inta la xaqiijiyey ku dhintay afar ruux halka dhaawacyadana lasoo tabinayo in ay ka badan yihiin toban qof labo gaari oo ka kala yimid muqdisho iyo afgooye ayaa galay shilkan waxaana muuqaalo laga soo duubay ay muujinayeen khasaaraha culus ee uu shilku geystay laamigan dheer ee isku xidha muqdisho iyo afgooye ayaa waxaa marar badan sidan oo kale laga soo wariyey shilal gaari waxaana ugu wacan xawaaraha gawaarida isticmaasha laamigan iyo sidoo kale laamigan oo aan lahayn tuurinta loogu yeero askari jiifa oo loogu talagalay in wadayaasha gawaarida ay ku hakadaan